halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo afartanka mitrban iyo hirarka efemyada ee magaalooyinka geeska afrika qaarkood
galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa sabti siddeed labaatanka bisha juun sannadka labada kun afar iyo tobanka idaacadda waxaa si wada jira idinkugu daadihinaya caashe ibraahin anigoo ah maxamed culan xasan
qodobada aan idinku hayno oo idaacadda galabnimona waxaa ka mid a dowladda soomaaliya oo ka digtay weeraro ururka al-shabaab uu ka fuliyo muqdisho iyo gobollada dalka inta lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan iyada oona heegan buuxa gelisay ciidamadeeda sida uu sheegay afhayeenka booliska soomaaliya
ciidamo fara badan oo tiro iyo taya ahaanba aad u wanaagsan baa loo diyaariyey ciidamada qalabka sida ku amniga amisom liis amisom military kulli diyaar weeyo ciidamadu sidii ummadda soomaaliyeed ay nabad ugu afuri lahayd oo nabad ugu shoogi lahayd
waxaa kalood maqli doontaa maqli doontaan diyuuradaha dowladda ciraaq oo weerar ku qaaday magaalada tigriib ee waqooyiga ciraaq halkaasi oo ay ka taliso jabhadda i s i s barnaamijkii hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka
mas-uuliyiinta waqooyiga bari ee dalka nigeria ayaa sheegaya in qarax ka dhacay hotel yar ay ku dhinteen toban qof afar iyo toban kalena ay ku dhaawacmeen ma jirin cid markiiba sheegatay mas-uuliyadda qaraxa dhacay gelinkii dambe ee jimcihii kaas oo ka dhacay agagaarka caasimadda bawji wakaaladda wararka ee faransiiska ayaa sheegaysa in dhismaha uu ahaa siday hadalka u dhigtay mid si weyn loogu yaqaano tumashada taas oo ka dhigaysa inay u eg tahay in uu bartilmaameed u noqdo fallaagada islaamiyiinta ee bokoxaram kuwaasoo mar kasta dagaalkooda uu ku wajahan yahay goobaha ay u malaynayaan inay yihiin kuwo xunxun oo ay ku jiraan baararka kiniisadaha iyo iskuullada laga dhigo manaaxijta reer galbeedka
madaxa mucaaradka qunyar socodka ah ee dalka syriya ayaa sheegaya in dhoolatuska ay sameynayaan fallaagada ku sugan guud ahaan xuduudda furan ee u dhexaysa syriya iyo ciraaq ay jahwareer ku abuurtay guud ahaan gobolka hogaamiyaha mucaaradka syriya al jabra ayaa maalintii jimcaha magaalada jidda ee waddanka sacuudi arabiya ugu sheegay xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry in dagaalka looga soo horjeedo argagixisnimada uu noqdo mid ka quwad badan sidii uu abid ahaa wuxuu maraykanka iyo sacuudiga arabiya ka codsaday inay siiyaan kaalmo dheeraado maadaama ay jabhaddiisu isku dayayso inay dib u riixaan xogaga madaxweyne bashaar al asad iyo kuwa kooxda ka tirsan alqaacida ee loo yaqaano dowladda islaamiga ee ciraaq iyo shaam keri ayaa u sheegay jabra in fallaagada quyar socodka ah ay ku adkaan doonto inay xuduudda kula dagaalamaan xagjiriinta sunniga ah ee is il kadib kulanka uu la qaatay hogaamiyaha mucaaradka ayuu keeri waxa uu kulan kale la qaatay boqor cabdalaha waddanka sacuudiga waxay ka wada hadleen xiisadda sii kasii daraysa ee ka taagan syriya iyo ciraaq kulankaasi oo dhacay sabtidan maanta ah ayaa waxa uu socday muddo saacada ah
wasiirka arrimaha dibadda ee dalka ruushka ayaa ku eedeeyey maraykanka inuu ku dhiirigelinayo ukrain in ay la taxadanto moscow sergey levrof ayaa waraysi laga sii daynayay telefishinka maanta oo sabtiya waxa uu ku yiri siduu hadalka u dhigay saaxiibadan maraykanka waxa ay weli door bidayaan in ay ku cadaadiyaan hogaamiyaha ukrain inuu sii wado tallaabadiisa dhibaatada ah lafrof ayaa sheegay in fursadaha lagu qaboojinayo xiisadaha ka taagan dalka ukrain ay sii wanaagsanaan lahayd haddii wadaxaajoedyada ay ku xirnaan lahaayeen oo keliya ruushka iyo saaxiibadii reer yurub
halkaaad naga dhegaysanaysaan wadaacadda v o a oo toos idinkaga imaanaysa magaalada washington galab wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad naga maqlaysaan mar kale waa sabti siddeed labaatanka bisha juun sanadka labada kun afar iyo tobanka dowladda soomaaliya ayaa ka digtay weeraro argagixiso oo ururka al-shabaab uu ka fuliyo gudaha soomaaliya inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee ramadaan dowladda ayaa heegan gelisay ciidamada soomaaliya si ay uga hortagaan weeraro dhaca dhinaca kale amisom iyo maraykanka ayaa iyaguna ka digay in weeraro ay dhici karaan bisha ramadaan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in dowladdiisu ay diyaarisay qorshe la magac baxay nabad ku afur kaasoo looga hortegayo falalka argagixiso ee ka iman kara ururka al-shabaab haddaba saare cabdi axmed ayaa qadka taleefonka ee muqdisho ku wareysatay afhayeenka ciidamada booliska soomaaliya qaasim axmed rooble waxayna ugu horreyn weydiisay inuu faahfaahiyo qorshaha nabad ku afur ee dowladda hadalka madaxweynuhu waa sax weeye de madaxweynuhu waa madaxweynaha egi weeye waa madaxweynihii wadanka weeye isagu amarka uu bixiy un baana lagu shaqeeyaayo wadanka dhan ku shaqeeyaa ku afura sida waa isagu u yiri weeye ku afurana ciidamada ammaankaa ku shaqeeya oo maaragtay ciidamada ammaanka ku shaqeeya waana brogram loogu talagalay ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogaan in ay nabad ku afuraan oo nabad ku soomaan oo nabad ku soo toosaan oo nabad ku shaqo tagaan waana sax weeye waana brogram dhan oo dawladdu ay dejisay oo ciidamada amnigu ay ku shaqeeyaan weeye marka waa borogramkaas weeye waa sax weeye wat isagaa lagu shaqeynayaa nabadgelyada ayuuna ku saabsan yahay waayahay waa gartay bal waxaad iiga warantaa qaasim axmedow ee dowladda maraykanka waxa ay soo saartay digniin ku wajahan xilliga rabadaanka in qaraxyo iyo warre ay geysan karaan kooxda al-shabaab marka adigu maadaama aad tahay afhayeenkii booliiska ciidamadii nabadgelyada ee magaalada muqdisho waxaad ka warqabtaan ama aad tallaabo noocaasi ood horay u qaadeen sugidda amniga
sugidda amniga tillaabooyin badan baan ka qaaday ciidamo badan baana loo diyaariyey dawladduna aad bay isugu diyaarisay ciidamada amnigana amar buuxay qabaan sidii amniga loo sugi lahaa un baana laga wada shaqeynayaa aad baana looga soo digan yahay inaan waxba dhicin ciidamo fara badan oo tiro iyo taya ahaanba aada u wanaagsan baa loo diyaariyey ciidamada qalabka sida kuwa amniga amisom police amisom military kulli diyaar weeyo ciidamadu wat sidii nabada loo sugi lahay oo ummadda soomaaliyeed ay nabad ugu afuri lahayd oo nabad ugu shoomi lahayd oo nabad ugu shaqaysan lahayd baana maaragtay brogramkaasi uu ku saabsan yahay waana la shaqeynayaa ciidamaduna heegan weeye ummaduna maaragtay waan la hadalnay waan u sheegnay arrintaa un baana lagu shaqeynayaa waana okay wey waa gartay ee marka digniintan dowladda maraykanku ay jeedinayso maxaad kala socotaan kasokow inay iyagu idin dhiiri geliyeen oo digtoonaada idinku yiraahdeen oo kale maxaa ka dheeriya intaasood haysaan wallahi wallahi dee dawladda ingiriiska iyo dawladaha caalamku saaxiibaan nahay dee waa waa saaxiibadayo weeye laakiin annaga ka dawlad ahaan ka ciidan ahaan annaga brogram baa noo degsan keenna un baana ku shaqaynaa wixii saaxiiba ah oo aan ka helno tala iyo tusaalena wixii macquula waan ka qaadanaa annaguna waxaan leenahay abare gooniya iyo dee dawlad baan naho ciidamaan naho ciidamada dawladday ku xiran yihiin madaxweynehay ku xiran yihiin madaxweynaha ama amiirtiisa lagu shaqeeyaa wat wixii weeg abuha nala siiyo waa wixii ka macquula waa qaadanaynaa laakiin anagu amaamiirta dawladaan ku shaqaynaa amaamiirta dawlad ay na siisaana ku shaqaynaa dawladeedaana maaragta ay la shaqaynaa ayagaana amarka na siiya sidii aan u shaqayn lahayn iyo diritiibadana taliyayaasha ciidamada aa laga qaataa sidaasaan ku shaqaynaynaa sidaasaana ku hawlgalaynaa afar iyo labaatanka saacna nafteeda iyo maalkeeda iyo waktigeeda waxaan ugu raynaa qarannimada soomaaliyeed iyo ummadda soomaaliyeed waaya waa gartay bal marka waxaad iiga warantaa cidaad usoo qabateen tan iyo waktigan falal amni darro iyagoo geysanaya ama howlgaladiini ugu dambeeyey waxaad ku qabateen maxaad nooga sheegi kartaa walaal afar iyo labaatanka saac hawlgal kasta waxaa lagu wabtaa dad baa lagu wabtaa dadkaas lagu qabtaana dee waa dad ama wax lagu qabtay oo ku lagu hayo ama waa dad suspectiya intuba waa ay jiraan ayagana sharcigaan u gudbino dee sharcigay sugayaan wixii horey sharciga loo marsiiyeyna waa okay oo dee sharcigay mareen qofkii wax lagu helana waa wixii lagu helay ciqaabtiisu maraa qofkii aan wax lagu helin waa lasii daayaayoo waxaa isagoo la raalli gelinaya raalli aho waxba waa lagugu waaya albaabku waa kuu furan yahay baa la yidhaahdaa kuwa hadeertaan sugayaana sidaasay marayaan kuwii horay u marana sidaasay mareen wadadaas toosan oo dawladnimada ah oo maaragtay ka ciidan amni ahaana oo ka boliis ahaana ayaa la maraa sidaasaana ku shaqeynaynaa weligay haddii ilahayd digniintan waktigan ee dowladda maraykanku ay soo saartay madaxweynuhu uu ka dhawaajiyey in nabad dadku ay ku soomaan kuna afuraan adigoo aad sheegtay inaad heegan ka gasheen ciidamadiina maxay kaga duwan tahay digniinihii horey loo soo saari jiray waktiyadan oo kale absolutely way ka duwan tahay waa wax ka duwan weeye waa arrin qorsho ah oo maaragtay ka duwan weeye waa kuwo ciidamo ciidamada lagu howlgeliyey sii hore oo kale ma ahan waa waa mid aada uga duwan oo aada uga looga fiirsaday weye middan waata maxaad ogtihiin laakiinse waxaan ognahay waxa dhici karaan ognahay wax kale ma ogin oo annagu ku baallama nihin laakiin waxa dhici kara iyo hanjabaadaha maaragtaa ee qoladaasi ay jeedinayaan oo nabaddiidku ay jeedinayaan oo hanjabaadaha ahoo ay jeedinayaan aan ognahay waxaan kaloo ognahay wixii ay ummadda u geysan jireen baan ognahay dee soon kasta in marka cibaadada ummadda soomaaliyeed iyo muslimiintu ay cibaado aadaan in ay dhibaato ayaguna usoo jeestaan aan ognahay wax kale ma ogin ayadaan ku diyaar garownay ayadaanna maaragtay aan helaynaa sirdoonkana waxyaabo kalean ka helaynaayo dee sirdoon baa dawladu waliba sirdoon bay leedahay sirdoonkayaga annagoo xog ka qaadanaynaan diyaar garownay sidaasa meelo badan annagoo wax ka fiirinaynaan diyaar garownay diyaar garowgayguna dee wuxuu ku saabsan yahay in cadowga aan la dagaalmin ku saabsan yahay wax kale oo uu ku saabsan yahay ma jirto inaan annagu nabadda ka shaqayno wixii nabadda kasoo horjeedana aan gacambira ku qabanno ayaan maaragtay aan uu ku saabsan yahay sida
kaasi waxa uu ahaa afhayeenka ciidamada booliska soomaaliya qaasim axmed rooble oo qadka taleefonka magaalada muqdisho ugu warramaya waryahayaga saare cabdi axmed
diyaaradaha dagaalka ee dowladda ciraaq ayaa la sheegaya in ay maanta weerar ku qaadeen magaalada tikrig ee ay gacanta ku hayaan fallaagada sunniyiinta ah ee i s i l dhinaca kale waxaa socda dadaalo diblomaasiyadeed oo cadaadis siyaasadeed oo lagu hayo ra-iisul wasaare maaliki waxaa soo kordhaya baaqyada ku wajahan maaliki ee ku aadan dhismaha dowlad qaran oo ay ku jiraan sunniyiinta tabanaya in xukunka dalkaasi ay isku koobeen oo ay maroorsadeen shiicada waryaheena maxamed calaad xasan oo stuudiyaha la fadhiya ayaa wararkii ugu dambeeyey ee ciraaq iyo jabhadda i s i l isugu keen soo duway nuuri almaaliki ra-iisul wasaaraha ciraaq ayaa waxaa haysta laba arrimood oo warwar fara badan ku haya dhinaca waqooyi ee dalkaasi waxay xukuumaddiisa xooggeeda isugu geysay sidii ay isaga cabi lahayd maleeshiyada jabhadda i s i l ee sunniyiinta halka magaalada bakhdadna uu cadaadis diblomaasiyadeed ka haysto hogaamiyaha ugu weyn shiicada dalkaasi ciraaq grand ayatullah cali al sistani ayaa ugu baaqay dhinacyada siyaasadda ee dalkaasi inay isku raacaan madaxweyne ra-iisul wasaare iyo guddoomiye baarlamaan oo cusub maalmo gudahood baarlamaanka ay dhowaan dooratay ciraaq ayaa kulankiisii ugu horreey yeelanaya talaada soo socota si uu u bilaabo waxdad badani ay rajo ka qabaan inay noqon doonto dowlad loo dhan yahay oo aan xukunka ka riixin sunniyiinta ciraaq ee laga tirada badan yahay ra-iisul wasaare maaliki ayaase diiday samaynta dowlad deg deg ah isagoo sheegay in arrintaasi ay ka hor imaanayso dastuurka dalkaasi u yaala iyo natiijadii ka soo baxday doorashadii baarlamaanka ee ciraaq ka qabsoontay soddonkii bishii abriil ee lasoo dhaafay xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry ayaa isna sheegay in dowladda maraykanka ay danaynayso inay aragto dowlad midaysa dadka reer ciraaq oo aan qayb ka noqon in dalkaasi uu galo dagaal sokeeye oo daba dheeraada sida siiriya oo kale waxaan danaynaynaa dowlad midayn karta dadka reer ciraaq sida uu yidhi hogaamiye diimeedka shiicada ayatollah cali sistani waa la qabaa ma aha in lagu celiyo qaladkii horey u dhacay laakiin laga shaqeeyo sidii dadka reer ciraaq laysugu keeni lahaa runtii go'aanka ku aadan cidda ay mustaqbalkooda ku aaminayaan iyagaa iska leh master keri ayaa dhinaca kala wada dadaal uu ku doonayo in taageero xooggan uu u helo sidii loo horjoogsan lahaa awoodda militari ee sii kordhaysa ee jabhadda i s i l keri ayaa shalay wadahadallo la qaatay boqorka dalka sacuudiga boqor cabdalla iyagoo isla soo qaaday mushkiladaha ka taagan dalalka ciraaq iyo siiriya waxaa kaloo uu kulan kula yeeshay magaalada jidda ee sacuudiga hogaamiyaha mucaaradka siiriya axmed jabra keri ayaa ku booriyey master jabra inuu ka shaqeeyo sidii qaybaha mucaaradka suuriya ee qunyar socodka ah ee uu hogaamiyo ay uga fogaan lahaayeen taageerista jabhadda i s i l oo gacanta ku haysa dhul badan oo ka mid ah siiriya toddobaadyadii ugu dhowaana qabsatay magaalooyin waaweyn oo ku yaala waqooyiga ciraaq booqashada keer ee sacuudiga ayaa kusoo beegantay maalin kadib markii madaxweynaha maraykanka barack obama uu weydiistay koongareeska maraykanka inuu ansixiyo lacag gaaraysa shan boqol oo milyuun oo dollar oo lagu tababarayo laguna qalabaynayo mucaaradka siiriya ee qunyar socodka ah isagoo ka jawaabaya guulaha militari ee ay sida deg dega ah ugu tallaabsadeen jabhadda is il ee suniyiinta ee gudaha dalka ciraaq ayaa boqor cabdalla waxa uu ku dhawaaqay toddobaadkan inuu amar ku siiyey saraakiisha sacuudiga ee militari inay qaadaan tallaabo kasta oo lagama maarmaan ah si sacuudiga ay uga fogaadaan ama u difaacaan khatar kasta oo kaga soo food leh argagixisada dowladda maraykanka ayaa sheegtay inay jeclaan lahayd in sacuudiga iyo dalalka aqaliijka ee ay xulafada yihiin ay qaadaan tallaabooyin ay uga hor istaagaan jabhadda is il helista lacago gaar ah oo gobolka uga yimaada isagoo wadahadal u joogay baariis khamiistii lasoo dhaafay ayaa keeri sidoo kale waxa uu ugu baaqay dalalka khaliijka inay adeegsadaan galaangalkooda ay ku leeyihiin qabaa'ilada suniyiinta ee dalka ciraaq si waddankaasi looga difaaco inuu galo dagaal sokeeye waxa uu ka digay in cadaawadda ay dowladaha khaliijka u muujiyeen ra-iisul wasaaraha shiicada ciraaqa nuuri almaliki inay arrintaa sii murjin karto aqalka cad ayaa u diraya ciraaq ilaa iyo saddex boqol oo askari oo la taliyaal ah oo dowladda ciraaq kala talin doona sidii ay isaga difaaci lahayd jabhadda is il ee ku soo dhowaanaysa magaalada baqhdaad ciidamadaasi badankood waxay tageen ciraaq khamiistii lasoo dhaafay maraykanku wuxuu sidoo kale u dirayaa ciraaq diyuuradaha waxshaafalateeyo oo ilaa iyo soddon soddon iyo shan duulimaad maalintii ku samaynaya ciraaq kusisiqistii maleeshiyada sunniga ah ee dhinaca baqhdaad ayaa maalmihii u dambeeyey u muuqday inuu gaabis ku yimid laakiin weli waxaa cabsidu ay ka taagan tahay in xukunno ad adag ay ku soo rogaan dhulka ballaaran ee ay ka haystaan ciraaq iyo siiriya diyuuradaha helikobteriska ee ay qoryaha ku xiran yihiin ee militariga ciraaq ayaa weeraro cirka ah ka fulinayay ilaa iyo shalay magaalada tigriid oo ku taalla waqooyiga ciraaq wararka qaar ayaa sheegaya in xukuumadda asad ee siiriya ay ku lug leedahay weerarada cirka ah ee dalka ciraaq ka socda waxaa duqayntan ay soo baxaysaa iyadoo ay jiraan warar sheegaya in militariga ciraaq oo taageero ka helaya maleeshiyada shiicada oo weeraro xoogan ku hayay magaalada ay dib u qabsadeen ma jiraan warar madax bannaan oo sheegaya in ciidamada ciraaq ay si rasmi ah ula wareegeen tigriid oo ah magaaladii uu ku dhashay hogaamiyihii hore ee ciraaq ee la dilay sadaam xuseen
aad baad u mahadsan tahay maxamed colaad xasan oo isugu kaasoo dubariday wararkii ugu dambeeyey ee dalka ciraaq iyo jabhadda i s i l halkaad kala socoteenna waa idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a
weli waxaad naga dhegeysaneysaan idaacadda v o a toos idinkaga imaaneysa magaalada washington galab wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo aad naga maqlaysaan ayaan mar kale hawada idinka leenahay haatana madaxweynaha maamul goboleedka puntland cabdiweli maxamed cali gaas ayaa ka hadlay kulamo uu la qaatay madax ka tirsan dalalka kenya iyo imaaraadka gaas ayaa sheegay madaxweynaha kenya uu shalay kala hadlay sidii ay isaga kaashan lahaayeen dhinaca amniga warbixintan waxaa garowa ka soo diray waryahayaga nuux muuse barjeeb madaxweynaha puntland dor cabdiweli maxamed cali gaas oo duhurnimadii maanta soo gaaray magaalada garowe isaga iyo xubno wasiirada uu socdaalkiisa ku weeliyey ayaa ugu horeyn dadka ugu hambaliyey bisha ramadaan islamarkaana ugu baaqay bulshada inay iscafiyaan waxaan rabaa marka hore inaa idhaahdo ramadaan kariim ramadaan mubaarak aad ummadda soomaaliyeed iyo gaar ahaan dadka reer puntland ee muslimiinta meel walbay joogaanba in bisha ramadaanka ee barakaysan aanu ka faa'iidaysanno aan iscafino aan isu soo dhowaanno aan ilaahay ka barano noo dambi dhaafo madaxweyne gaas oo ka hadlay socdaal uu ku tegay imaaraadka carabta ayuu sheegay inuu la kulmay madaxda dalkaasi islamarkaana imaaraadka ay doonayaan inay wax badan ka qabtaan puntland
runtii socdaalkaygu wuxuu la xiriiray xiriirka puntland ay lala yeelanayso wadamada dariska ah iyo dalalka aan wanaaga iyo walaaltinimo ay naga dhexayso socdaalkaygii wadanka imaaraadka carabta wuxuu ahaa socdaal wanaagsan waxaanu la kulnay madaxda dalka ee dalka imaaraadka carabta waxaanuna runtii ay noo soo dhoweeyeen si wanaagsan waxaan kala kulannay ehelnimo iyo walaaltinimo iyo islaamnimo wanaagsan iyagoo hanweyn oo qaba puntland jecelna wax badan inay ka qabtaan puntland haddii ilaa yidhaahdo waxaana rajaynayaa in xiriirku wanaagsanaado in isbedel dhab ah uu ka dhaco puntland annagoo adeegsanayna ama xirfadooda ama dhaqaalahooda ama xiriirkaas wanaagsan naga dhexey annaga isutaga imaaraadka carabta wax badan baanu ku heshiinay waxaan rajaynayaa inaan isbedelkaasuna degdeg uga muuqan doono puntland haddii la yidhaahdo kulan wafdiga puntland ay la qaateen madaxda ugu sarreysa dalka kenya maalinimadii shalay ayuu madaxweyne gaas sheegay inay iska kaashanayaan dhinacyada amniga iyo ganacsiga wadanka kenya oo sidoo kale aanu ka helna runtii casumaad rasmi ah aan la kulanay madaxdoodii ugu sarreeyay madaxweyne uhuru kenyaata iyana aan ka wada hadalnay xiriirka ka dhexeeya puntland iyo kenya ka wada hadallo xiriirkaas ha noqdo mid dhaqaale mid ganacsi mid nabadgelyo oo runtii dad badanoo ayagana dhib ku haya annagana dhib nugu haya ayaa jira in markaasi aannu cadowgaas midka aanu leenahay inaannu ka yeelanno istaraatiijiyad mid ah ka yeelanno sidaan uga hortegi lahayn iyagana wadahadalkayaga wuxuu kusoo dhammaaday si wanaagsan waxaan rajaynayaa sidoo kale inaannu xiriirkaasi meesha hadda uu joogo aan ka qaadno meel fiicanna aan gaarsiino ayaa qorshahayagu yahay marka guud ahaan waxaan isleedahay socdaal guul ah ayuu ah puntlandna u ah dadkii iyo dalalkii aan soo marayna sidoo kale ay u arkayeen inuu ahaa mid ay wax badan ka faa'iidayaan madaxweynaha puntland ayaa ugu hambaliyeeyey ummadda soomaaliyeed sanad guuradii konton afraad ee maalmaha xorriyadda soomaaliya sidoo kale dowladda jabuuti ayuu iyagana dhankooda ugu hambaliyeeyey dabaaldega maalmaha xusuusta u ah dadweynaha reer jabuuti meel walba ay joogaanba sanad guuradii soddon iyo toddobaad ee xorriyaddooda oo ku beegnayd maalintii shalay ahayd waxaan leeyahay hambalyo horumar wanaagsan bay gaareen dalkaasi hoggaan fiican bay heleen madaxweynehana ismaail cumar geelle iyo xukuumaddiisa iyo dowladdiisa shacabkana waan u hambaryeynaynaa waan uga mahadnaqaynaa taageerada ay mar walba yani ay runtii ay la garab istaageen ummadda somaliyed meel walbay joogaanba in ay dib ula soo laabtaan xorriyaddoodii iyo dadnimadoodii iyo karaamadoodii iyo sharaftoodii soomaali inay yeelato dib usoo u yeelato in waqti badan iyo juhdi badan ay ku bixiyeen waan uga mahadnaqaynaa meelaan joognaba sidoo kale waxaan rabaa inaan ummadda soomaaliyeed meel jooganba ugu hambalyeeyo maalinta soo socota ee ah kowda luuliyo oo ah maalintii xorriyadda gobollada koonfureed iyo isutagii gobollada waqooyi iyo koonfureed ee soomaaliya kowdii luuliyo kii oo ku beegnaan doonta konton afurguuradii xorriyadda soomaaliya waxaan rajaynayaa sanadka sanadkiisa kale in soomaaliya meel ka fiican ay joogto in maanta meesha aan naallo meel ka wanaagsan dad iyo dowlad ahaanba aanu joogno ayaan rajaynayaa socdaalka madaxweynaha puntland uu ku maraya wadamada deriska oo bilihii ugu dambeeyey ahaa kuwa xiriirah ayuu madaxweyne gaas ku tilmaamay iskaashi dhinacyo badan leh oo puntland ay la yeelanayso wadamada deriska nuux muuse birjeeb v o a garowe
wahagaaga dhegaystayaal haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii hambalyada iyo heesaha ibraahim xasan daanduray iyo caashe ibraahim idinkala baxo
kusoo dhowaada mar kale barnaamijkii xiisaalaha ee hambalyada iyo heesaha ibraahinow barnaamijka hambalyada iyo heesaha maanta waxa uu guda galay bil rabadaan wuu guda galay oo bisha soo socota oo dhan waa bishii rabadaanta haddii aan la idmo oo dhegeystayaashu ay waajibaadka bisha barakeysadii ramadaan ay gudanayaan marka waxbaan kasoo dhaweyneynaa bisha ramadaanna soo ma ramadaaney ramadaaney ramadaaney lagu reeyo loo riyaa loo riyaaqay ramadaaney soo dhawow ayaan leenahay aad iyo aad waa tahay warqadda ugu horreysa haddaan soo qabtana waxa ay ka timid waxaa halkan tahaniyad aroos uga daraynaa baa layidhi arooska saadiqa urudoox cali gaas iyo marwadiisa baa layidhi siciido yuusuf ciid oo arooskoodu ka dhacay dalka maraykanka gaar ahaan baa layidhi gobolka ohio annaga oo kale ah baa layidhi dadka diray waxay kale yihiin hooyo faadimo rafle gurxan hooyo aamine cismaan gurxan iyo ilmaheeda iyo odaygeeda qaali rafle gurxan iyo ilmaheeda iyo odaygeeda dhammaan reer gurxan fardowse yuusuf ciid iyo sidoo kale deeqa yuusuf ciid iyo xaawo yuusuf ciid iyo shamse yuusuf ciid shukri yuusuf ciid iyo dhammaan reer yuusuf ciid oo aan halkan lagu soo koobi karin baa layiri iyo sidoo kale cali ciid iyo siciid ciid iyo cabdideeq ciid iyo farxaan ciid iyo deeqo ciid iyo baarliin ciid iyo yaasmiin daahir ciid iyo odageeda iyo caruurteeda iyo falastiin cabdulaahi xaashi waa asxaab fara badan iyo sidoo kale siciido dhega badan hodan yuusuf iyo loodar qaylo weyne iyo ugu dambeyntiisa hare qaylo weyne iyo dhammaan asxaabta iyo ehelka waxaan taanid aroos halkan uga daraynaa baa layiri caruuska iyo caruusada boqorka iyo boqoradda saadiq urdoox caligaas iyo marwadiisa siciido yuusuf ciid waxaan leenahay bay yidhaahdeen gabar iyo caano wiil iyo caano anaguna waxaan leenahay aamiin aamiin dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray aabe maxamed xaashi maxamuud iyo hooyo maryan xasan gaas iyo maxamed aadan xaashi iyo ister maxamed xaashi iyo salaad aadan xaashi iyo imaan xasan gaas iyo farxiye maxamed xaashi iyo xasan axmed xaashi waxa ay kala joogaan kenya soomaaliya iyo maraykanka waxayna hambalyinika jecel yihiin inay u diraan cabdikaafi siciid aadan iyo ubax maxamed xaashi waxaana nikaaxaasi uu ka dhacay magaalada nairobi ee dalka kenya waxayna leeyihiin guul qeyr qaba ayaan eebeida kaga baraynaa aamiin aamiin warqadanna waa warqad tahniyad meher ah waxaana dadka diraya ka mid ah maxamed ugaas xirsi ugaas maxamed ugaas cumar mahad aadan wadeeco allaba ku magac dheer yahay iyo cabdifataax sheekh daahir xasan sheekh aadan baarliin ugaas cumar iyo sayruuq mahad aadan iyo sahre ugaas cumar iyo maxamuud mahad aadan sheekh faarax sheekh cabdi iyo raxmo mahad aadan waxaa kaloo warqadda ku jira xabiibo ugaas cumar iyo xabiibo aadan guluf iyo nabadoon fanax barre warsame dhammaan dadkaasi oo dhan aan soo sheegay waxay tahniyad meher halkan uga dirayaan cabdikariin ugaas cumar iyo nasro bicir aadan oo ku magac dheer wadeeco allah oo uu meherkoodu ka dhacay magaalada colombos ee gobolka ohio ee dalkan maraykanka saddex iyo labaatankii bishan juun sanadkan laba kun afar iyo tobanka waxaana allaha weyn idinkaga baraynaa bay yidhaahdeen kuwii kale hela wiil iyo caano gabar iyo caano anaguna waxaanu leenahay aamiin bal ibraahinow heesta ugu horreysay barnaamijkan haddaad soo qabato casha waxaan dhegeystayaashan usoo qabanaynaa ramadaanay ramadaanay codkii macaana ee fanaanada waa khadiijifooday
ruuxii sooma kiiyo raalliya baa layidhi ibraahino ruuxii sooma kiiyo raalliya adigoo raalli haddaad soonto ilaahay xaggiisa eh, wax badan baad ka diyaarsatay adoo raalli inaad afurto adoo raalliyan aad afurta maxaa ku afurta aan maqli jira wax badan oo baraka leh aye marka afurkaabo iska noocyo badane Ah, Eh, dad waxay ku afuraan eh, baaqul yaroo maraqa iyo xabad muufa ah iyo cad hiliba qaar waxay ku afuraan sambuus Eh, sambuusi eh, burgaraaf soo geli bijiyi soo geli macshar soo geli kan soo Mashmash.
geli.
waa noocyo badan dad baa iyagana maaragtay een, wax yaroo mashaaliya intay iska cabaan koob shaah iyo ka- ama kafee ku dhufta hore u socda Ah, marka waxaan leenahay caloosha loo naxariisto marka qof iyo wixii ilaahay siiye waa tahay waa tahay ramadaan kariim ramadaan wanaagsan ramadaan barakaysanayaan dhegeystayaasha meel kastoo naga maqleen u rajeynayna dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray wariyaasha kale ah liibaan axmed xuseen iyo bashiir cabdulaahi cusmaan iyo cabdulaahi cusmaan macalin iyo cabdulaahi daleel maxamed iyo cabdi cusmaan cabdi iyo axmed diri nuur iyo xuseen xasan dhaqane waa wariyaheena beledweyne iyo malaayiko macalin shiiraar iyo caashe cabdi macalin iyo waxay yidhahdeen aanise cabdi macalin iyo zahra cabdulaahi iyo deeqo daleel maxamed iyo xaliimo macalin xasan dhammaan reer sharaawe iyo reer cusmaan macalin nuur waxaana ay taaniyad jecel yihiin inay gaarsiiyaan iyo heestanba waxay yidhaahdeen arooskii aroosada weriye yuusuf cabdi aadan iyo iqra cusmaan macalin nuur oo arooskooda uu ka dhacay beledweyne waxaana ay leeyihiin guurkiina guur khayr gurigiinana gurinaga guul ow ka yeel aamin ayaa leenaha naguna aniguna aamin ayaan raacinaya warqadan waa waraaqa aada u dheer hase ahaatee maadaama hergebsana ibraahim oo sidaad marqaatiga ka tahay dhegeystayaashana codkay ka garan karaan waxaan jeclahay inaan soo koobo asxaabtu aad bay u fara badan tahay waxaa ugu horeeya aabe cabdisalaan xirsi diiriye iyo hooyo fawsiye maxamed askari iyo caruurtooda oo kale ah baa la yiri cawaale aadan xirsi sucaad cabdisalaan xirsi canab cabdisalaan xirsi ayaan cabdisalaan xirsi khatra cabdisalaan xirsi waa dhammaan ibna cabdisalaan xirsi naciima ku jirta maxamed a ku jira maxamuud mustafe ismaaciil xuseen xasan khaalid dhammaantood waa ilma cabdisalaan xirsi waa tahay sida loo soo qoraabiyo ogolaanaysa inaan warqadda u dhammaystiro aad buu nasiib badan yihiin waxaa sidoo kale ku jira baashe xirsi diiriye iyo caruurtiisa oo kale ah baa la yiri axmed baashe xirsi markaana waa dhammaan ilmo baashe xirsi waxaa ku jirta xamdi hodan nuura hibaaq maxamed mubaarak iyo waxaa la yiri khadan iyo sidoo kale yaan ka tegin afartan qof ee kale ah adeero baa la yiri carab D- xirsi diiriye iyo adeero aadan xirsi diiriye iyo sidoo kale adeero maxamuud xirsi diiriye dhammaantood waxay hambalyo meher u dirayaan baa la yiri boqorka axmed cabdisalaan xirsi diiriye iyo marwadiisa baa la yiri shukri maxamuud xuseen oo meherkoodu ka dhacay magaalada hargeysa maalintii jimcaha taariikhduna ay ahayd laba iyo labaatankii bishan aynu ku jirno juun waxay leeyihiin ilaahay ha ka dhigo arooskiina midkii aad u aydaan waa meherkaasi ubad khayr qabaan aad ku kala heshaan aqalgalka waaran oo ku xigo dhinacii heesaha caashahay waa taa ibraahimow heesaha waa isku jiraan waa saa sheegaysay iyagaa noocyo badan toddobaadkan waa heestan ku dhegdeeduu yahay dhakhtar dhakhtar hee dhakhtar bay isku keen qoray ah, jacaylkii masharoobe iyo wuxuu noqday iyo waa prescriptionkii dhakhtar baa qoray vitamiin biidoo dishay iyo ha marka waxaa la ogyahay dhakhtarka wixii uu qoro in lagu qasban yahay oo leeyahay malaha wati aad ku dawoobaysay ilaahay baa dawadahay laakiin kolley isagaa kaa yaqaana marka dhakhtar waa si ku keen qor uu leeyahay fanaankan uu ku doodaya codkii macaanaa ee maxamed cali burci
hadduu dhugato geel qabo ma dhadhamiyo geeda wuu godaasha dhuubtahay anna cudurkanigu dhacay wamidigu dhammaado wabalaygu dheriyo ku dhadhabay aroosan dhinacaysa saare hadduu dhugato geelqab ma dhadhamiyo geeda wuu godaasha dhuubtahay anna cudurkanigu dhacay wamidigu dhammaado wabalaygu dheriyo ku dhadhabay aroosan dhinacaysa saare maladhayahaygaay calaf lagama dhunte maladhayahaygaay way calaf lagama dhunte kitaabay sukeen dhiigay maladhayahaygaay calaf lagama dhunteen maladhayahaygaay calaf lagama dhunteen kitaabay sukendhiibay dakhtar bay suukiin qori adna weheli madhaatan dakhtar bay suukiin qoray adna weheli madhaadaanid adna weheli madhaadaanid dakhtar bay suukiin qoray adna weheli madhaadaanid dakhtar bay suukiin qoray adna weheli madhaadaanid adna weheli madhaadaanid maydhananka geliyo sida dhaydaacana luma dhamo jacaylku laguma dhaashto cashaqa dhayal haw umalaynin dhuuxiyo lafaha'i waa wax dhiigga kaa jaqa caafimaadka kaa jara maydhananka geliyo sida dhaydaacana luma dhamo jacaylku laguma dhaashto cashaqa dhayal haw umalaynine dhuuxiyo lafahay waa wax dhiigga kaa jaqa caafimaadka kaa jara maladhayahaygaay calaf lagama dhunteen maladhayahaygaay calaf lagama dhunteen kitaabay sukendhigay maladhayahaygaay calaf lagama dhunteen maladhayahaygaay calaf lagama dhunteen dakhtar bay suukiin qoray adna weheli madhaadaanid dakhtar bay suukiin qoray adna weheli madhaadaanid adna weheli madhaadaanid dakhtar bay suukiin qoray adna weheli madhaadaanid dakhtar bay suukiin qoray adna weheli madhaadaanid adna weheli madhaadaanid
maladhayahaygaay haye haye waxaa calaf lagama dhuuntee dhakhtar bay sukeen qoray waaba cajiib adna weliba ma dhaadanid ibraahimow heestan waxaan ka helay siday u degan tahay erayada ugu waa sii fadhiyaan jeejeesanaysaa yaa heestu heestu aad bay isoo jiidatay Saas u malaha ah.
malaha dhega soo jeedaan ku dhegeystaan malaynaya
Waaye, weligeyna waan maqli jir laakiin maanta si gaara i gashay dad badanay soo jiidanaysaa oo iska dhaaf Ay, ay, ay, waa tahay waa tahay intaas balaan ku dhaafno codka macaan fanaanka maxamed cali burci waa tahay maxamed cali burciye heestaasi dhakhtar bay isku keen qoran intaas ku dhaafne dhinacii waraaqaha ibraahim oo mar kale haddaana soo qabto dhinaciigan ku bilaabaya waxay ka timid aabe xayir qaasim cabdi iyo hooyo faadimo gurxan cabdi iyo faysal xayir qaasin iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo cabdiraxmaan maxamed qaasim hiiliye iyo sidoo kale hooyo cabdiye maxamed xaashi waxay kala joogaan jigjiga doolow bay baa layiri iyo doolow addo iyo adis ababa diridhabe iyo degmada baa la yiri bohol garas waxaanay hambalyo aroos u dirayaan mudane xaaji nuur xayir qaasim iyo marow baa la yiri luul xaaji oo arooskooda u ka dhacay magaalada jigjiga ee waddanka etoobiya waxay leeyihiin isku waara aamin ayaa leenahay dhambaalkan caash wuxuu naga soo gaaray awoowe cabdi xasan orey iyo qoyskiisa iyo ayeeyo caasho salaad dhuxlow iyo caruurteeda iyo ayeeyo xaliimo cali kaar cabdi iyo adeer axmed maxamuud maalin iyo qoyskiisa iyo adeer cilmi maxamuud maalin iyo qoyskiisa iyo adeer cabdi maxamuud maalin iyo qoyskiisa iyo eedda xaawo maxamuud maalin iyo qoyskeeda iyo eeddo faadumo maxamuud maalin iyo qoyskeeda iyo eeddo caasho maxamuud maalin iyo qoyskeeda iyo eeddo xaadsan maxamuud maalin iyo qoyskeeda iyo eeddo nasro maxamuud maalin iyo qoyskeeda waxaanay jecel yihiin in ay taaniyad kal iyo laaba ay gaarsiiyaan maxamed cabdulaahi xasan iyo isbahaan cabdulaahi maxamuud maalin isbahaan degan oo aqalgalkooda uu ka dhacba yidhahdeen dalka sweden maalintii sabtidii bishan juun ay ahayd shan iyo tobanka waxaana ay leeyihiin waxaan aqalgalkiina ee beed kaga baraynaa inaad kala kulantaan owlaad kheyr qabta iyo nolol raaxo badan aamin ayaan leenahay aniguna aaminayaan raacina warqadanna waa wa- warqad tahniyada waxay ka timid aabbaha gabadha baa la yidhi cabdulaahi maxamuud maalin juun waa tahay waaba lagu soo bilaabay iyo sidoo kale hooyada gabadha marka waa gabadha iyo wiilka kolleyba ama caruurta u dhasheen ama kolleyba isguursaday iyo sidoo kale baa la yidhi hooyada gabadha ruqiye axmed qaasim waafarey sidoo kale waxay yidhahdeen waxaa hambalyo diraya awoowe cabdi qube axmed qaasim iyo ayeeyo cawrale cabdulle iyo abti daahir axmed qaasim xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo sidoo kale habaryare maymuun axmed qaasim iyo ugu dambeyntii baa la yidhi abaaye leylo xiirey axmed qaasim dhammaan reer axmed qaasim farey oo meelo kala duwan jooga baa la yidhi waxay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan maxamed cabdulaahi xasan iyo boqoradda ismahaan cabdulaahi maxamuud maalin ismahaan dega bay ku magac dheertaha aqalgalkooda waxa uu ka dhacay waddankaas weden waxay leeyihiin isku waara wiili caana gabaryo caana oo loogu duceeya aamiin dhambaalkan caashi wuxuu naga soo gaaray suldaan mukhtaar axmed basi iyo bashiir ow axmed iyo xaaskiisa xaliimo shariif iyo najiib shariif maxamed iyo xaaskiisa trig ismaaciil iyo waxay yidhaahdeen shabcaan shariif axmed iyo cabdikhaaliq shariif axmed iyo xaaskiisa iyo jawhar bulbul iyo kaafi ow cabdi iyo jamaal yuusuf iyo shariif haykel shariif cabdi saciid iyo faaduma ow axmed iyo igraan ow aadan dhammaan khiyaartaas waxay kala joogaan bay yidhahdeen yurub maraykanka iyo afrika waxayna hambalyo iyo bogaadin u dirayaan boqorka iyo boqoradda waa cabdimaalig shariif axmed iyo saare xasan baaruud oo aqalgalkoodu uu ka dhacay jigjiga waxaana ay leeyihiin noqda kuwa isku waarah ee banahyada kala siiyo oo badqeyr qaba aamin ayaan leenahay waa tahay haatanna doontii caasha qaadiyaarno ah hadabaal waa aqaana dushayda sokor badda hala galo miya marka sidaas laysugu booteynayo ibraahim macnaheedu ma waxay tahay haddii lacalla aada doonta ka dhacdo Ha.
anaa dabaalanayo oo duudka kugu aduud qaadayo kugu soo qaadayo berrigu ku keenayo sidaas dooliba xabadeed lagu hor yimaadana ilaha qablaa yaa khatartaas geli kara kaas lama bareeri karo waa ilaahi aan qabnaa waa tahay doontii caashaqa ayaa ka wada luqeeya awees khamiis mabuuta iyo fanaanada aamin camaarig
Wa kula tulay dawlay
salaam doontii caashiqaa noo diyaara dabaalna waa qaanaahee dushayda soo kor waa ka dhacday hala dabaasho adna waxaa tiri maxmed hadduu yimaadana ilaaha la qabaa waa adiga iyo dushii asaareed iyo doontii aad kusoo degteenba allow namooti waay waa tahay dhinacii waraaqaha mar kale aan u leexane warqadan waxay ka timid hambalyo dhalasho baa layidhi waxaa tahaniyad dhalasho halkan ka daraya baa layidhi dadka kale ah hooyo sureer maxamed jaamac iyo adeer cabdi shire maxamuud iyo maxamed xaaji cabdi shire iyo shaafici xaaji cabdi shire iyo dhammaan reer xaaji cabdi shire iyo sidoo kale baa layidhi cabdifataax xaaji cabdi shire waxay dhammaantood hambalyo iyo bogaadin u dirayaan baa la yidhi liibaan xaaji cabdi shire iyo sahro xasan leystaan baa la yidhi oo wiil ugu dhashay magaalada cabudwaaq ee gobolka galgaduud labadii bishan aynu ku jirna jun waa hore waxaa wiilkaasi yar aan leenaha bay yidhahdeen soo barbaaro noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa anfaca aamiin dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray aabe xaaji faarax dirir cabdalle iyo hooyo aamine maxamed macalin iyo hooyo faadumo ismaaciil cabdi iyo hooyo firduus jaamac cabdalle iyo caruurteeda iyo cabdirashiid xaaji faarax dirir iyo xaaskiisa iyo axmed xaaji faarax dirir iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo maxamed xaaji faarax dirir iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo cabdicasiis xaaji faarax dirir iyo xaaskiisa caruurtiisa iyo cabdiqani xaaji faarax dirir xaaskiisa iyo caruurtiisa maxamuud xaaji faarax dirir iyo cabdiweli xaaji faarax dirir iyo sabaad xaaji faarax dirir iyo saygeeda iyo caruurtooda iyo cibaado xaaji faarax dirir iyo saygeeda iyo caruurtooda iyo faaiza xaaji faarax dirir iyo saygeeda iyo caruurtooda iyo khatra xaaji faarax dirir iyo saygeeda iyo caruurtooda iyo farxiye xaaji faarax dirir iyo samiire xaaji faarax dirir iyo saygeeda iyo caruurtooda iyo adeer cabdixaafi dirir cabdalla dhammaantoodna waxa ay jecel yihiin inay tahniyad iyo heestanba ay hawada u mariyaan ifraax cabdiraxmaan jaamac iyo waxa ay yidhaahdeen cabdirasaaq xaaji faarax dirir oo meherkooda uu ka dhacay buuhoodle waxaana ay leeyihiin meherkiina guur qaanqaban oo idin horseeda ayaan eebeda kaga tuugayna aamin ayaan lena aniguna aaminaan raacinaya warqadana waxa ay naga timid hooye xabiibaho maxamed xirsi iyo hooye zahro maxamed xirsi iyo cabdulqaadir nuur xuseen maax iyo maxamed cismaan new york iyo xuseen cismaan saxnuuni iyo cabaas cabdulaahi cumar iyo sidoo kale cabdiqani diiriye yuusuf iyo cabdiraxmaan maxamed cali iyo axmed cabdulle hiraabe iyo nuur cabdulle hiraabe iyo naadiye cismaan axmed iyo liibaan cismaan mustafa aadan seeraar waxay dhammaan dadkani tahniyad aroos hawada u marinayaan baa layidhi caruuska iyo caruusadda kale ah cabdirasaaq cabdulle hiraabe iyo leyle cismaan axmed oo ku aqalgalay magaalada hargeysa gaar ahaan baa layidhi xaafadda haf london labayo tobankii bishan waxay leeyihiin noqda kuwii isku waara ubad khayr qabana rabbi uu kala siiyo wiilii caano gabari caanana waa loogu duceeyay aniguna waxaan leenahay aamiin dhambaal qurux badan waxauu naga soo gaaray adeero cali maxamuud maalin iyo qoyskiisa iyo waxay yidhahdeen maxamed maxamuud maalin iyo qoyskiisa cabdinaasir maxamuud maalin iyo qoyskiisa iyo waxa ay yidhaahdeen berege maxamuud maalin iyo qoyskiisa iyo cabdimahad maxamuud maalin iyo cabdixaafid maxamuud maalin iyo qoyskiisa iyo cabdulqaadir maxamuud maalin ilka case iyo qoyskiisa iyo dhammaanba reer maalin juun iyo waxay dhahdeen dhammaan reer qaasin faray waxaana ay jecel yihiin iyaga oo kala jooga meelo kala duwan inay taaniyad ay u diraan maxamed cabdulaahi xasan iyo isbahaan cabdulaahi maxamuud maalin isbahaan degan oo ku aqalgalay dalka sweden oo ay leeyihiin aqalgalkiina eebbaheydan kala siiyo sooma ramadaanka caashooy bisha barakeysan ee ramadaan sanadkiiba hal mar ayay soo martaa ummadaha muslimka oo dunida guudkiisa ku nool waa tan hibe ay leedahay waa bishaan sugaynay samhariire naarti naga salaamad yeeshee sooma ramadaanta waa fursad uu ilaahay ugu roonaaday muslimiinta marka muslimiinta dunida dacladeeda ku nool dhammaan waxaan leenahay ramadaan alkariim waxaana heestaasi aan kusoo dhaweynaynaa bisha barakeysan ee ramadaan waa taa warqada ugu dambeysa dhinacii gabagabadan soo gaarina ee dhinacayga ugu dambeysa haddaan soo qabto hibraan waxay ka timid hooyo xaali cumar cilmi iyo abe maxamed cabdulaahi xasan iyo hooyo cibaado cabdulle barre iyo abe xasan waa abe xaashi cabdille balyiri iyo maamo zaynab xasan daahir iyo caruurteeda idil maxamed cabdulaahi iyo seegeeda xuseen saxnuuni iyo wiilkooda maxamed amiin dhammaantood waxa ay kala joogaan hong kong masar kenya iyo soomaaliya waxaanay tahniyad u dirayaan arooska iyo aroosada boqorka iyo boqorada baalyiri daahir xaashi cabdille iyo nasro maxamed cabdulaahi oo meherkoodu iyo aqalgalkooduba uu ka dhacay hong kong taariikhdu markay ahayd labaiyo tobankii bishan waxay leeyihiin isku waara dhambaalkana wuxuu naga soo gaaray farxaan qaasim cali iyo waxay yidhahdeen nimcaan dayb cabdi iyo fu'aad cabdirashiid aadan iyo cabdiraxmaan axmed cabdi iyo hoodo ismaaciil cali iyo nimco baashi cusmaan iyo ifraax cali yuusuf iyo deeqe yuusuf cige iyo hoodo maxamed jaamac iyo farduus haaruun cabdikariin iyo sabaad cali cabas waxaana ay hambalyo jeceliin inay gaarsiiyaan arooska cabdulaahi abshir axmed iyo waxay yidhahdeen hibo xuseen koosaar oo dhowaan isguursaday waxaan filaynaa inaydin dhegeysanayaan waxay leeyihiin kala kulma arooskeena